الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعند عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله أكبر dagaal culus oo dhacay aroornimadii hore ee shalay ayaa waxaa cagta lagu mariyey dhufaysyada ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa qaaday ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka oo in muddo ah soconayay ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo khasaare xoogan dhabarka loo saaray ugu yaraan waxaa dagaalkaasi lagu dilay siddeed askari oo uu ku jiro nin lagu magacaabo yuusuf aadam oo ahaa taliyo horan halka lagu dhaawacay lix askari oo kale waxaana dagaalka lagu soo furtay shan qori oo ah ak afartan iyo toddobo markii uu soo idlaaday dagaalka ayaa degmada jamaama ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay meedadka laba askari oo ka mid ahaa ciidamada maamulka jubbaland oo jirkooda laga dheehanayay sida ay u waxyeelaysay rasaasta mujaahidiinta goob fagaaro ah ayaa lagu soo bandhigay meedadka askartan waxaana goobta fagaaraha ah ee lagu soo bandhigay meedadka ciidamada maamulka jubbaland ka hadlay nabadoonnada deegaanka ugu horeen ibraahim shariif oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayaa ka hadlay goobta fagaaraha ah waxaana uu sheegay in askartan ay dhibi jireen dadka shacabka ah maanta waad ujeediin nimankaan xurmad inaysan lahayn daraadna idaacadda waad ka maqlayseen lixdan iyo sagaal nin oo taa'ibiin ah oo dooro afar bilood ee loo soo xiray insha allah kuwa safka nimankaan kulu jira waxaan akhbaar u dirayaa insha allah waxaan leeyahay toobadkeena ilaahayna ka cabsada haddii kale masiirkiina saan u naqanaya insha allahu tacaala insha allah intaysa idinku dhicin gacanta mujaahidiintana idin gaarin waxaan leenahay toobadkeena diinta islaamkana soo gala insha allahu tacaala nimankaan dhibaatada ay dadka u geysan jireen hadee insha allah soomaali waxay tirahdaa il waxay aragtay ilaalo ka dhan dee baabureydii iyo shicibka oo laamiga maraya ka warbixin jiray dhibaatada lagu qabay dee ummadda islaamku way og tahay isbaarooyinkooda iyo dhibaatada ay dadka ku hayeen dee way la socdaan ilahi subxaana wa tacalana soo qabta saake sidoo kale nabadoon idriis ayaa isna dhankiisa sheegay in dadka dhibaato ay ku hayeen ciidamada meedadkooda lasoo bandhigay wixii dhib ay wadaan waxaa ka sii daran waxyaalaha ay la yimaadeen cidda iyo maaragtay ay gaashaamanayaan annagana dhib nagu ah wixii nagu baxoo maaragtay oo taliya turxaana waxaan kaga baxsanaynaa ama aan maaragtay tala saarayna allaha weynaa wax dhiba ma yara ay la yimaadeen waxaa ka sii daran waxa ay hadda wadeen iyo waxa ku dhacay waxa ku dhacaana ka weyn annaga waa sugannahay cibeena waa sugan yihiin ciddigeenna waa sugan yahay maalkeenna waa sugan yahay wax kastana waxay u sugan yihiin islaam wax kaloo annaga aan sugayno ma jiraan ilaa diintaan la koryeelo ilaa calamulislaam ay ka hirgesho intaasaan u taagannahay insha allahu tacaala wixii dhibay wadeenna allaha ilaaha ku koobahaya waxaannu u taagannahay tambiiqinta islaamka ama diinta intaasi kadib bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa iyaguna yidhi sida tan maasha allah walaal aadaya maanta u faraxsannahay haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada jamaame maanta waxaa weeyaan allah tabaraka tacaala mahadiisa ilaahay wuxuu noo keenay indhaheennu ku qaboojiyey niman murtadiinah oo muslimiinta ku dhibi jiray waddada waxaa laamiga ah khaasatan baasanguuni maanta waa midaa ujeedaa waa kana labada bakti meesha yaala alxamdulillah allah ayaa ku maadsan maanta shucuurteen lama qiyaasi karaa kule aad ayaan u faraxsannahay maasha allah kuwo ka badan way jiraan jirashiga ay qaateen iyo waxyaaba dhaawac badan baa jiro taasna waxay ku dhacday bifadli illahi wa karamihi uma almujaahidiinta dadaalka bixisa ayaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran baa leenahay maanta shicibka waxaa weeyaan aad bay u soo imaadeen garoonka waxaa weeyaan maanta nimankan la keenay alxamdulillah aad aan u faraxsannahay maanta ma qiyaasi kara waxaana dareenka insha allah tacaala mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame ayaa sidoo kale ku biiriyey sida tan islaamkana macnaha oo waajibaadkiisii aas ka soo baxay ayaan u arkahayaa oo aad iyo aad anagana maaragtayo noo tahay hogol noo da'day dhibka wax la sheegi kara ma ahan jidjoogsi iyo adduunyi badan oo maaragtayo dil oo xisaab la'aan eh waxyaalo badan oo dhib oo ummadda ay u keeni jireen ay jirta xuurtayna aad iyo aad ay u wanaagsan tahay ilaahay nimcidiisa waaye waa barwaaqay ilaahayna siiyey raxmad noo da'day waay ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhowr jeero hore sidan oo kale lagu jebiyey dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo